dhegaystayaal waxaad la socotaan ah, shabakada warbaahinta baydow media com radio baydhabo iyo weliba shabakadaha kale ah isha baydhabo com dafe com iyo radio wadajir waxaan qadka telefoonka magaalada baydhabo kula xiriirnay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane madoobe nuunow maxamed mudane madaxweyne kusoo dhawoow shabakadaha warbaahinta koonfur galbeed
waa mahadsantahay ee, madaxweyne waxaan jeclaan lahayn inaan wax kaa weydiino ah, waxyaabihii ka dhacay magaalada baydhabo maanta kadib markii uu halkaas soo gaaray eh, xildhibaan shariif xasan runta waxa weeye arrintaas in badan arrin la sugaayo ayay ahayd Een, markii eh, maaragtay shacabku uu maqlay inuu xildhibaan kusoo socdo baydhabona kolley eh, waxaan jeclahay jawaabta ay ka bixiyeen waxaad ka waxaad ka arkaysaan eer warbaahinta qiimaheeda ama telefishinada iyo websaayada ayaad keli doontaan Een, shacabka haddii uu rabo iyo haddii maaragtay aysan rabin Een, waxayna aada ugu gilgisheen masiirkoodii inuu maaragtay meel mugdi ah la dhigo waxayna soo xusuusisay shacabweynaha in ah, reer baydhabo khaas ahaan dhacdadii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo afartii markii ugu horeysa ay welweeleen dowlad goboleed oo maynin dan ah la magac baxay oo la doortay madaxweynihiisi iyo golihiisana la dhisay isla markiiba dadkii la magac baxay falballaar uu hogaaminaya jamaa diid weerarkii ku soo qaaday iyo meeshii saldhigiisu ahaa isla meesha hadda bakiin la yidhaahdo ah taas ayaa shacabweynihii reer baydhabo xusuusisay tallaabada maanta uu aaday xildhibaankaas waxaana la eedan karaa jawaabta ay ka bixiyeen in arrintaas ay ku noqotay abuurka taawo ah oo aysan ilaaweyna intay nool yihiin taas marka marka intaas aan ku gudbo oo maaragtay maanta markii uu yimid xildhibaanka in muddo ah wuxuu ku jiray erboorka kadib waxaa meesha ka soo saaray ciidamada amison oo kuwa istayaanka halkan jooga waxay keeneen madaxtooyadoodii meesha ayaga ay degan yihiin xarunta taliyaha ay keensadeen ilaa ay haddana tariskooda hoos hoos tariska ciidamada amison oo ciidamada ethoobiyaanka halkan jooga ayuu ku dhex nool yahay uuna joogaa runtii waxaa weyaan arrin aad iyo aad u foolxun aad baan ugu xumahay qarniga maanta aan joogna in noocaas oo kaleeto dad u dhashay dalka oo sheeganaya in ummaddaana u dhashay inuu maaragta asagoo hubaysan qof wato ciidan wato oo diyaarad ka soo dego isla markaasna dhibaateeyo ummadisan Ee, mudane madaxweyne ee, nolosheedii mudane madaxweyne waxaad sheegtay in xildhibaanku uu watay ciidamo iyo rag hubaysan ciidamadu uu watay maxay ahaayeen ma ciidamo ee, dowladda ka socda bay ahaayeen mise ciidamo isagoo u gaar ah
runtii waxaa weeye ma garan karna annaga inay dowladda leedahay ciidamada ciidamada dowladda iyayadan gaar ah si wato inay yihiin ma garan karo laakiin ciidan iyo hub ayuu kaga soo degay diyaaradda ah, markuu soo degaayo nagu watay ilaa haddana maaragtay way la joogaan dad shacbaana way ku dhibaateeyeen hubkaasayto asaga ah Ee, dhanka kale waxaa lagu maqaalo ah ciidamo maamulkaaga ka amar qaato uu horkacayo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee mudane cabdifitaax geesay in ay ee, guriga uu ku sugan yahay shariif xasan meel u dhow difaac kaga jiraan A- arrintaas ayada maxaad inooga sheegi kartaa madaxweyne
runtii waxaa weeye horta annaga ciidan keena waa ciidanka dowladda ciidankeena waa ciidamada amison ayaa ciidan loo ah Ee, maxaa la yidhaahdaa isla ciidamadaas laftooda ayaa runtii ah ciidamadii deegaanka kan lagu qoray oo loo qoray oo qaranka u qortay marka ciidan oo hadeerta annaga aan qoranay runtii ma jiro laakiin hadda loo diyaar garoobay in beelaha lixda gobol dego dhammaantood ciidan isku dhaf ah oo miisaaman oo oo uu ka kooban yahay beelaha oo dhan in hadda la diyaariyo ayaa qorshahooda wadnaa marka laakiin waxaa la ii sheegay in in wasiirka saafkiisii lasoo weeraray oo waxna laga dhaawacay oo maaragtay ay soo weerareen ciidamadii watay xildhibaanka ee marka arintaas ayadaa soo ma muujinayso in magaalada baydhabo oo ah halkii lagugu doortay mudane madaxweyne aysan gacantiina ku jirin mar haddii xildhibaan ka tirsan ee, xildhibaanada dowladda federaalka inta ciidamo kala soo dega magaalada baydhabo uu weerarayo wasiirkii weliba u qaabilsanaa amniga iyo arrimaha gudaha maamulkaada
hada runtii horta waxaa markaan kuu sheego shan iyo toban casho ayaa laga joogaa markii aniga xilka laga dhaariyey laakiin ciidanka waxaa wadanka jooga waa ciidankii qaranka annagana dowladda federaalka dad ka mid ah ayaan nahay heer annaga aan maaragtay ah, kalsoonideenii hoos ugu dhacdo ciidamadeenii dharankana weli innaga ma joogna annaga balse Ilaahay haddana ciidamada wadanka joogo waa ayaa ciidan noo ah marka saas daraaddeed isbarbaryaha runtii ma jirin ciidamada ammaanka la rabay inay sugaan waa kuwii qaranka oo maaragtay oo maaragtay dowlad goboleedkan hadda hoostooda lagu dhisay ee, balse madaxweyne ee, maamulada kale sida maamulka puntland iyo weliba ee, maamulka somalilan oo isagu sheegtay inuu ka madax banaan yahay soomaaliya inteeda kale ciidamo u gaara ayay leeyihiin ee, oo ay ku difaacaan amnigooda iyo weliba deegaanadooda idinka markaa isku halaynta aada isku halaynaysaan kuwa amisom iyo kuwa dowladda ka sokow qorshihiinu ma ku jira weliba qorshihiinu dhow inaad ciidamo samaysataan idin gaara
runtii waxa weeye qorshaheena waa ku jira idan inaan samayno oo ka barbar shaqeeyo kuna barbar dagaallamo ciidamada qaranka iyo kuwa amisom Ee, ma- qorshaheena waa ku jira ee dhanka kale ciidamaha meelaha ay sheegtay dowlad dowladaha dowlad goboleedyada hadda ay sheegtay markay dhismaayeen dalka dowlad kama jirin oo waxay dhismeen ayadoo dowlad aysan ka jirin dalka oo xilligii politician dhexdooda ay abuurmeen si madax banaan bay u dhismeen si madax banaan bay iyada u samaysteen ee, madaxweyne markaan markaan ka soo noqono Hadday- Markaan- oo kaleeto.
markaan markaan ka soo noqono madaxweyne arrimaha ee, maamul goboleedyadaas ee aan u soo noqono arrinta magaalada baydhabo shariif xasan waxaa nagu maqaalo ah inuu yidhi waxaa iga go-an inaan dhiso maamul ka kooban saddex gobol gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose isaga oo weliba ee, rag ee, taageersan ku fikir ah oo ay qaar xildhibaano hore ahaan jireen magaalada baydhabo ku diyaariyey ee dhaqaalo fara badanna arrintaas iyada ah ku bixinayo oo meelo badanna uu taageero ka haysta sida wararku ay sheegayaan haddii ay dhacdo in shariif xasan uu hotelka bakiin tago sida ballantu ay tahayna toddoba labaatanka bishan loogu doorto madaxweyne maamulkiina muxuu ka qaban karaa arrintaa iyada ah
waad ogsan tahay in wadankan aminsanahay goboladan in badan bay isku dayeen inay samaystaan maamul ayaga u gaar ah oo ama dowlad goboleed ilaa iyo dhowr jeer bay maaragtay raggaa la isku dayay dhowrka jeerna way fashilmeen ma filaayo maanta inay maaragtay ay dhici karto sida wixii horey u dhici jireen oo kaleeto inay dhacaya ee dhici doonto ma filaayo keliya waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanka shacabka reer bay ama koonfur galbeed guud ahaan baan idhaahdo biseelkooda siyaasadeed iyo garashadoodii way ka sarreysaa xilligii caajid kasoo duuli jiray way ka sarreysaa xilligii koonfur galbeed inta la difaaciga laisku garaaci jiray way ka sarreysaa wakti laisu adeegsan jiray way ka sarreysaa waktigii lacag loo adeegsan jiray way ka sarreysaa waktigii qof dantiisii ay furin jireen waxaan aaminsanahay shacabka inuu bislaaday uu danihiisii gartay kana dhaadhacaynin sarkaadka uga yimid runtii geli dooneen ayaan runtii aada uga maartay ayaan aaminsanahay sidana waxaan leeyahay saaxiibkay nasiib daro nasiib daro nasiib daro waa nasiib daro ayaan leeyahay taarikhdiisi inay saas ku gabagabo ku dhamaato ama ku gabagaboodo waa nasiib daro runtii marka waa aad baan ugu kalsoonahay shacabka inuusan qaadanaynin in gacmihiisa lagu gowraco ama ayahooda lagu burburiyo sidii dhici jirtay ma dhacaysan aaminsanahay runtii balse hadday dhacdo in shariif xasan loo doorto madaxweyne saddex gobol ka kooban maamul saddex gobol ka kooban oo weliba isla magaalada baydhabo loogu doorto oo ay arintaasi u meel marto adiga ka madaxweynaha koonfur galbeed ee maamulka lixda gobol qorshahaadu muxuu yahay ma inaad tallaabo ka qaado ma inaad wadahadal la furto maxaa kuu qorshaysan
ma aaminsanay inay dhacayso in badhawo gudaheeda uu kaga dhawaaqi karo waxa la yidhaahdo dhismo kaleeto sababtoo ah waa marka koowaada ma ogolaanayo shacabka deegaanka iyo kan maaragtay lixda gobol marka labaadna waa xildhibaan qaran sharci u banaynaya ma lahan xadgudub bay ku tahay sharciga ayaa ku runtii ayaa qabanaya haddii uu qaado tallaabadaas ayada ah qaranka habad u taageeraata dowlad ayaa ka jirta anteena ilaah kama qabsan doona haddii aan weedno wixii xadgudub aan u geysanayo shacabkan go-aankii uu gaaray waana difaacaynaa insha allahu tacaala markay noqotona jaasinteedana wuu heli doonaa insha allah
ugu dambeyn maxaad ugu baaqi lahayd eh, guud ahaan eh, shacabka soomaaliyeed gaar ahaan eh, kuwa lixda gobol ee aada madaxweynaha u tahay
guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxaan dhihi lahaa waa u jeedaan waxaa socda waxaan u soo jeedinayaa in maaragtay waxaan socdo oo dulmiga ah waxaad kaga aadan ay ka geystaan gaar ahaan dowladda federaalka ay ka geysato tallaabada kaga aadan beesha caalamka sidaas ka lamid ah in maaragtay waxa meeshan ka socdo dulmiga ah in laga hortago ayaan usoo jeedinayaa shacbiga koonfur galbeedna waxaan ugu bishaaraynayaa guusha ay gaareen inay miro dhashay maantana hirgashay caddaatayna maanta waxa ay yihiin ee ay muujiyeen nabcii ay wateen oo hirgelay maanta koonfur galbeedna maanta hurowday koonfur galbeed siyaasadeeda la dhaqan gashay la turjumay shacabkii go-aankaas qaatay caalamkana markhaati ayuu ka yahay soomaaliya weena markhaati la tahay tallaabada maanta uu qaday shacabkan waxaan ku orinayaa in maaragtay ay ilaashadaan guushoodii si nabada ay ku ilaashadaan ayaan ku boorinayaa waxaan kaloo u sheegayaa shacabka hadda ku dhaqan baydhabo oo maaragtay dushooda maaragtay ugu sameynaayo wax kan in maaragtay ay gacan aan la qaadin muwaadin inaan dhib loo geysan in hantidiisa dhib loo geysanin annaga hay-ad dagaal ma nihin dowladdeena waa dowlad nabadeed waa dowlad dib u heshiisiin waa dowlad walaaleyn shacbiga lixda gobol go-aankaas qorshaheenna wuu ku jiraa mabda-eena waa dib u heshiisiin cid kasta ka soo horjeedo nidaamkan horeyna waa u ballanqaadnay hadda waan ku elnaynaa waxaan diyaar u nahay inaan la hadalno oo meel la fadhiisano oo aan isqancino oo aan u sheegno meeshaan ka nimid meesha joogno ee meeshaan u socno ka dhaadhicino ka gabno qancino oo wixii maaragtay ay duruur u keentana aan qaadano oo aan u ogolaano xilil u tanaasulno wax badan ugu tanaasulno ayaan diyaar u nahay annaga waxaan la hadlaynaa ajkasan la hadlaynaa oo nidaamkan wax ka rabto oo misana si kale u arkayso aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay isticmaali lahaa isticmaali lahaa oo ummadda ugu dhibaateyn lahaa cid kasta inay usoo diyaargarowdo wada hadal iyo dib u heshiisiin wabilahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kaasi wuxuu ahaa dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane madoobe nuuno maxamed oo inoogu waramayay qadka telefoonka magaalada baydhabo